waa shabakada warbaahinta enews dot com waxay iinsoo tabinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin madaxweynaha dowladda federaalka iyo madaxweynaha maamul goboleedka puntland iyo madaxweynaha gobolka jubbaland iyo dhammaan dadweynaha soomaaliyeed qeybihiisa kala duwan iyo saraakiisha iyo saxaafadda assalaamu calaykum salaan kadib mahad ilaahay baa iskale ilaahay baan u mahadcelinaynaa dadaal badan baa la galay waxaan rajaynaynaa madasha madasheeda mid kheyr qabta oo meel kheyr qabta laisugu yimaado wax fiicanna la gaaro wixii hadda la gaarayna wax wax ka qabsoomaan ee ummadda soomaaliyeed ay u riyaaqdo baan ilaahay ka baryaynaa ummadda soomaaliyeedna waan ka codsanaynaa intii karaankooda ayna arrimahan ay nala qabtaan bani aadan wax sameeyey waxun baa ka dhiman laakiin waxaan islaana anaga intii la kari karo baa waa la qabtay waana la dadaalay waxaana rajaynaynaa in dalka soomaalida uu dhibaatada ka baxo kuwa nabadiidkana laga adkaado ay iyaguna ay inta laga adkaado dalka soomaaliyeed uu nabad noqdo oo isku furmo maanta waa ognahay degmo degmo u gudbi karto way yartahay marka kolley haddii laga reebo puntland puntlandna waxaan ilaahay uga baryaynaa wixii yaroo dhibaato hadda ku yimid in ilaahay ka qabto kuwaas kala qoqoban in ilaahay isku furo oo dhulka uu nabad noqdaan rajaynaynaa waxaan codsanaynaa in wax allaale wixii hadda inta laga gaaray laga wada shaqeeyo cid walbo haddii bani aadamku hadduu wax un isla gaaraayan wax un baa la jiijiida marka wixii la jiijiiday inaan loo arag in qolo loogu danleeyo ama qolo lagu riixaayo waxaan u aragnaa anaga in uun horumar la gaaray horumarkaasina annagoo dhan uu nooga baahiyana wax ka qabano marka aada iyo aada umahadsantiin mahad ilaahay iskale waa idin mahadcelinaynaa anagu waxay nala tahay wax wanaagsan in la gaaray waana mahadsantiin asalamu calaykum waxaan isleeyahay warka murtidiisi waa la akriyey laakiin waxaa guulaba intii la isu yimaado in waxa la tashado oo haddana wax ka soo baxaano boqol kiiba afartan haddii la fuliyo shirka kalena mid kale la isugu yimaado boqol kiiba afartan la fuliyo waa guul baan isleeyahay wax badan oo hadda ka hor dhici jiray inayna siyaalo badan u dhicin oo ugu yaraan la isdaba socdo ay keenayso waxaan rajaynayaa qolyahan la shirka yibi ee ka qeyb galayna kolley dee hadal badan iyo jiita badan iyo wax badan oo laga wada hadlayay iyo maxaan hadda qaban karaa iyo maxaan dib ka qaban karaaba aada looga wada hadlayay dadkuna in badan way usoo dhegataageen laakiin shacabkusana waxaa rabaa inaan u sheego horta waxaa guula in la tashado shir joogti uu dhaco sidaan maalin dhaweed ka hadlaynana la samayn doono naadiyo kale oo baarlamaanada iyo meelo badan oo kale inay kulkulmi doonaan dhaqanka loo samayn doono oo soomaalidu ay tashigeedii u noqon doonto taa waxay naga kaafin doontaa inaan nidhaano international community iyo xaggee wax laga hayaa iyo xaggee wax marayaan iyo yaa ayna dacminayo yaan saan yeelnaa markaan waxaan leeyahay haddaan intaan hadda ku daysano maalin oo afkaysa saarsaarnaa wax badan inoo taraysa oo maalin walba intii la isu yimaado la tashado wax la isweydiiyo boqol kiiba intaa ay fusho waan rajaynayaa shacabka soomaaliyed inay niyad wanaagga iyaguna ay muujiyaan isu tanaasul iyo tasaamux iyo wax badanna lala yimaado dadkuna ay iscafiyaan had iyo jeer wax walbana wanaagga laga jiro cid walbana waxa ay qabanayso ay u qabato waxaan waxay u qabanayso cidda uu yahay iyo say noqonayso marka aada waxaan anigu ugu dardaarmayaa mas-uuliyiinta iyo shacabkaba mas-uuliyiintuna inay dareemaan mas-uuliyadday hayaan iyo cidday u hayaan iyo waxay tahay oon annagu taa ogaano shacabkuna inay dareemaan mas-uuliyiintu waxay u shaqeynayaan ay gacanyaraha u yihiin ay khudamada u yihiin inay iyaga tahay oo dan gaara ayna meesha ka lahayn soomaalinimaduna intaasoon maalin walba shirka dambe hadda ma garanayo kolley hadda lama sheegin uu dhici doonaa laba bilood kadib meeshuu ka dhici doono laakiin dib baa laga sheegi doonaa haddii ilaha yidhaah laakiin waxaan rajaynayaa inay noqoto tallaabo midho dhasha oo had iyo jeer wanaaggeeda aan qaadano aada baad u mahadsantihiin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa reer puntland iyo gaar ahaan reer garoowe iyo soo dhaweyntoodii fiicnayd iyo waxbaan hadda odhan lahayn safar walba iyada aan ka dhigano haddaana ka cabsanayn inuu madaxweynuhu yidhaahdo xamad baa caasimaddeed maxaa loo jeeda waayo soo dhaweynteeda iyo amniga iyo wax badan markaad fiiriso waxaa laga banaan fadhigan inaad meelaha badanoo kale laga heli karayn markaa taana reer puntland aad baan idinku mahad celinaynaa soo dhaweyntiini iyo ilahina waxaan laga baryaa in soomaalida kalena amnigaad haystaan oo kale si idinkana idinku sii wado inta galgalana way iska dhamaan doontaa yamanna insha allah khayr ma idinka soo gudbi doona aad baad umahadsantihi wallahi ta wasalam alaykum bismillahi raxmaan raxiim assalamu calaykum raxmatullah barakaatu aad ayaan ugu faraxsannahay maanta inaan soo gabagabayno ee shirkii wadatashiga madasha madaxda soomaaliyeed ee runtii way noo mahadnaqeen puntland soo dhaweynta aan soo dhaweynay iyo martigelinta aan martigelinay laakiin annaga laftigayagu aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxdu inay nasoo sharfeen noo yimaadeen gurigiigu noogu yimaadeen madaxweynihii dalku uu ugu sarreeyo iyo madaxdii kale ee ee dowlad goboleedyada soomaaliya soomaaliya su-aasha waxaa weeye ma u baahan tahay inay tashato haa cidda maanta marka tada laga sugaya ayaa weeye waa inta maanta joogta weeye waxa maanta ay sameeyaan iyo waxa maanta ay soomaali u qabtaan horseedan ayaa taariikhda geli doona marka anagu waa isu nimid waa tashanay wax adag baanu ka wada hadlaynay sababta waxaa weeye waxa laga hadlayo iyo waxa maanta taagan ayaa wax salan aan ahayn shaqada taalla ayaa mid adag ah waa la siidsiinayaa waa la wada hadlayaa dabcan kama dambaydsiina wax wanaagsan oo soomaali maslaxadeeda ah weye waxa go-aankahay soo baxay danna u wadaa ummadda soomaliya meel walbay joogaan waa ku faraxsannahay go-aankaasaan wada gaaray iyo warmulteedka soo baxay waxaan rajaynaynaa marka tanta ka dambaysana sidoo kale hawshu inay sii socoto inaanba isu nimaadno wada hadallo oo haba migura la tago laftigeeda ayaa wax badan yani saxaysa oo ama fikirka la kala qabo oo kala duwan amase shakiyada soomaali muddo kusoo kala dhex jiray dadku markay isu yimaadaan nin walba gobashiisa iyo iyo gurigiisa loogu tago wax badan baa dawoobaya taa laftigeeda guul hayaan anigu aaminsanahay insha allah waxaan rajeynaya hawsha wixii dhiman oo qabyo ahna fadhiyada soo socda ayaanu ku dhamaystiri doonaa kabacdina sahan mar walba ku celiya inaga oo soomaali aho mid ah meel wada jeedna danqura leh wanaag soomaaliyeed iyo yani dowladnimo soomaliya gobonnimo soomaliyeed raadinaya ayaanu sii soconaynaa sii ambaqaadayna insha allahu guul baan rajeynaya kusoo dhawo madaxweyne
bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah intii ku habboonayd de wixii warmurtiyeedkiina waa ku tiilay oo waa la akriyey madaxdiina waa sheegtay intaas un baan aniguna runtii aan waafaqsanahay ujeeddaduna waa intaa kulankii labaad annagu sideennabana kulankan kulan wadatasha heer sare ah oo arrimaha soomaaliya oo dhan khusaynayo in looga wada tashada ay tahay arrimaha dee maamul kasta u gaara iyo arrimaha maamul kasta ahi dowladda federaalka kala dhexeeyo dadka mas-uuliyiintaah labadaas dhinacun baa ka wada hadlaya wasaaradaha amniga wasaaradaha caafimaadka wasaaradaha tacliinta wasaaradu arrimaha gudaha wixii shu-uun ahoo dee khuseeyo qeybahaasi wasaaradaha ay khuseyso ee muxuu ahay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ayagaa ka wada hadlaayo isu tegaayo shaqadana muxuu ahay isla dhaqaajinaayo laakiin waxyaabaha wasaarad aan u gaar ahayn ee guud ee mabaadida ah ee dalka in lagu hago lagu toosiyo iyo waxyaabaha kale ummadda shaki bixinayo ummadda shakiga iyo kala muxuu ahay idowgii muddada dheer kusoo jiray baabi'inayo oo isu soo hilowga iyo isu imaatinka iyo kalsoonida shacbiga beerayana waa muxuu ah ka shaqaynayna haddii alla yidhaahdo marka aada iyo aad ayaan mar kale aniguna sidii hore loogu dhawaaqaba muxuu ahay dadka reer puntland soo dhaweyntoodii iyo martigelintoodii iyo dowladdaba intaba madaxweynuhu ugu wen yahay ugu mahadsan yihiin haddii alla yidhaahdo sidaas ayaanan mar walba meel uu dalka ka mid ayaan intaan u wada tagno oon u wada fadhiisano ayaa wixii maalintaa habboon in laga yidhaahdo ayaan ka dhihi doonaa wixii habboonaay ama soomaaliya muxuu ah in la yidhaahdo loo baahnaay ama ay ku hab ku habbooneed oo dhan ma aynaan dhihin laakiin maanta shalayna in baan dhahnay maantana in baan dhahnay berri iyo maalinta ka dambaysa iyo kulamada ka dambeeyana hadba in baan dhihi doonaa ilaa aan rajaynayno in dadka soomaaliyeed kalsoonidoodii iyo niyadsabidoodii iyo ku kalsoonida muxuu ahaaye dowladnimada hadday tahay dowladda dhexe iyo hadday tahay dowlad goboleedyadaba dadku intay kalsoonidaas ka helayaan iska aaminayaann mashruucan wuu soconayaa wadatashi weeye waa la ballaarinayaa madaxda dalka ugu sarreyska hoos u soconaya sida laga dhawaajiyey baarlamaanada u tegayaa xukuumadda waa taa wada shaqaynteeda wuu tegayaa maxaan ku idhahday bulshada qeybeeda kala duwan hadday tahay odayaal dhaqameed iyo hadday tahay dhalinyaro iyo hadday tahay haween iyo kulli in wada tashigaasi bulshadao dhan ay ka wada qeyb gasho wax walba laga tashado la isweydiiyo iyadoo la og yahay oo qofuna aanay dhihin anigu waxaan goormay dhaceen maba ogiye intee looga hadlay maba ogiye qofna aanay lahayn yaan rabnaa dalka dowladnimadiisii inay ku dhisanto ay saas usoo noqoto dadka soomaaliyeed mar kale waxaan rabaa meel kastoo ay joogaan inaan u sheego dadaalkooda aada iyo aad haddii ayagu dadka qaarkiid aanay u arag in wax badan dalku wax badan badan badan oo tallaabooyin ayuu hor u qaaday dabcan wax badan oo kalena waa wa waa dhiman yihiin safarku safarka dowlad dhisida iyo dowladnimadu waa bilow gabagaba ma ahan safarkaas bilowga ah bilowgiisa inaan qurxino oo aan tabar xoog leh lagu dhaqaaqa marka hore si meel fog loo gaaro ayay ayay nooga baahan tahan waana middaas midda aan hadda wadnaa laakiin wax badanaa dhiman wax badanaa weli aan la xallin wax badanaa weli laga dawoobin booga badanoo hore hore u dhacayaan weli muxuu ahay haarahoodii iyo yaani weli si fiican u bogsoonin waxaasoo dhan inaan daweynaan rabnaa dadka soomaaliyeed waxaan weydiisanaa laba arrimood mid waa in ay madaxda ku kalsoonaadaan madaxdu waxaan ahayn wanaagga ma rabaan caqligoodu waa ka gaabin karaa garashadoodu waa ka gaabin kartaa waayo aragnimada ee aqoonta ay leeyihiin waa ka gaabin kartaa laakiin qof walbo annaga naga tirsanay waxau kutubka jaamaca qur-aan kariimka gacanta u saaray in maslaxadda ummadda soomaaliyeed laga taliyo waana midaas midda aan waxayno marka in lagu kalsoonaado horta dadka madaxda hadday tahay heerkaan hadda maanta aan meesha ku taagannahay iyo hadday tahay heerarka ka hooseeya dhammaanba ee qofka soomaaliga mas-uulka qof soomaaliya mas-uul inuu yahay loo arko laga daayo reer hebelka lagu riixayo iyo muxuu ahay qaanadaha dadka la gelinaya iyo waxaa dadku inay inay ka yimaadaan haddii ala yidhaha qodobka labaad waxay tahay qof walba dee dhaqan aan baranay oo muddo dheer aan kusoo jirnaan ka guurayna oo dawlad la-aan iyo mamarka qaarkood fowdo iyo mamarka qaarkood maxaanku irahda kala shaki iyo maxaanku irahda kala cabsi iyo ay ku jirta yaan ka guuraynaa waxaan u guuraynaa dhaqan dawladnimo kalsooni walaalnimo soomaaliyeed dal soomaaliyeed ummad soomaaliyeed oo maqaamkii iyo haybadii iyo sharaftii iyo qabkii caalamka ay kulahaayeen oo la wada garanayo inuu soo noqdo ayaan rabnaa meeshiisii iyo meel kasii sarreysa qarniga kow iyo labaatanaad ee lagu jira adduunyada casriga inuu gaaraan rabnaa waxaase marka aan rabnaahay oo aan hubo qof kastoo soomaaliya inuu jecel yahay qiimi loo huray leedahay qiimiga loo huraayo kow waxaa ka ah dulqaad inaad dulqaadatid muxuu ii fiiriyey sow kii shalay i fiiriyey sow kii maalin dhaweeto maxaanku irahda koofida iga riday kii maalin dhaweeto usha bakoorta iga marogsada inaanay dhicin dulqaad shalay waa shalay haddaan shalay ku mashquulno beri haddanaan dhaafayso shalay noqonayso berida damba haddana shalay noqonayo maalin walba mustaqbalkeena o dhanbaa shalay wada noqonayo shalayna shalay qurxoon ma ahayn waa wada ognahay inaan goynaan rabnaa marka taas inaan intaan jarno shaladaas dhibka badan oo xambaarsannahay oon jiidayna inaan intaan jarno berida quruxda badanna aan usoo wada jeesanaan rabnaa haddii alla yidhaahdo waanu guulaysanaynaa haddii alla mar kale aada iyo aad ayaad umahadsantihiin shacbiga soomaaliyeed dhammaantiisa waxaan leeyahay hambalyo wanaagga iyo dadaalka ay dadku meel kastoo ay joogaan iyo nidsimada ka muuqatana waxaan leenahay kusii socda ku dhiiranaada insha allahu tacaala wanaaggana waa gaaraynaa aad iyo aad umahadsantiin wasalaamu calaykum